madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xariga ka jaray xarunta cusub ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka munaasabadda waxaa ku sugnaa wasiiro xildhibaano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka sheekh mukhtaar roobow cali ayaa ka waramaya heerarka ay soo martay dhismaha xarunta berigii xajkii koowaad markii aadna loogu qayliyey iyadoo hoolka jasiire la joogaan ra-isul wasaaraha u sheegay waxaan idhi ra-isul wasaare waxa qaylinaya dad ma ahee lacagihii meela kala gelgeli jiray baa intaan tirinay baa waxay noqdeen konton milyan ra-isul wasaare waxaan idhi konton milyan baa kugu qaylinaysa dad maahan baan ku yidhi waxa ku haystaa waa konton milyan ha qaylinaysa ee runtii difaacooda iyo dadaalkooday tanu ku timid madaxweynaha maanta waa nala joogaa wuxuu yidhi berigii guriga hala dhisa la yidhi wuxuu yidhi madaxweynaha wuu xasuustaa baan u malaynaya waxaan rabaa wasaaraddu dhismaha muqdisho ugu qurxoon inay noqotaan rabaa buu yidhi soo saas maahayn madaxweyne marka madaxweyne horta haddaanay noqon dhismaha muqdisho ugu qurxoon waxaan hubaa kuwa ugu qurqurxoon bay ka mid noqotay kuwa ugu qurxoon ay ka mid noqotay runtii ilaahay baan u mahadinaynaa runtii garab istaagaas ay noo sameeyeen madaxda haddaanan heli lahayn runtii qaylo badan baa jirtay dhib badan baa jiray wax badan baa si noqon lahaa waan ugu mahad celinaynaa annagana intii tabarteen oo ilaahay nagu ogaa baan runtii shaqadaa qabannay qaar ka mid a mas-uuliyiinta ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhoweeyey daafurka dhismaha xarunta wasaaradda awqaafta
hadda waad garan kartaa iyada oo aan baryo la tegin beesena meel kale laga amaahan dadna laga boobin in daartaan aad aragteen la dhisa taasi waxay muujinaysaa dadka soomaaliyeed marka ay isku tashtaan waxa ay samayn karaan wakhti dheer oo cajiibahana soo maray laakiin meesha hadda aynu waxa dayuuradda la yidhaahdo markay kacayso taxing aan joognaa hoggaan suuban aragti wacan ummad u diyaara inay hore u dhaqaaqdaynu nahay waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada caasimadda mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad xudunta xamarweyne mudane madaxweyne runtii arintan dhismahani wuxuu yahay tusaale cad ayuu yahay inaynu isku tashiga iyo dibidhiska dalkeenna saynu u dhisi karo haddii aan muxuu ahaye aanu isku darro maskaxda iyo muruqa iyo maalkeenna oo aan muxuu ahaye isku hagaajino isku tootoosino sida laga dhawaajiyey muddadan dheer bay wasaaraddu soo jirtay laakiin maanta inay ka midho dhalisa kan waxaan runtii ugu hambalyaynayaa wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta oo xil gaara iska saaray inuu runtii muxuua ka midho dhaliyo muxuu ahay arrintan iyaga
maalinkii aan isla nimid meeshan oo uu calaamadaysanayno dhayna meeshana laga dhismaynayaa sida la sheegaba meel waxay ahayd foolxun oo qashin uu yaallo oo aadan kugu soo dhacaynin quruxdan isan maanta kugu soo dhacaynin madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in isku tashiga uu ka wanaagsan yahay wadamo kale oo wax la weydiisto qof wasiir aan wasaaraddiisa iyo saaxiibtinimadiisa iyo networkigiisa iyo cilaaqaadka uu leeyahay aanan guri wax dhisa aanan ku keensan karin ma jiro waxaan leeyahay allah idinku soo toosiye horta inaad guri yeerata horta fideed inaad guri yeeratid markay kugu dhacdaad guriga raadinay wasaaradaha iyo wasiirada waxaan leeyahay guryaha yaryarka hadda joogtiin ama kuwii hore dowladda bursanaadan ama kuwa dulsaar wasaaradaha qaarkood dulsaar meelo kale wasaarada kale dulsaar ku yihiin ama meelo kale guryo kale dulsaar ku yihiin ka imaada guryaha duqood dhex joogtiin ayayna idinku dumin kuwa dulsaarka ah oo wasaaradaha kale ay leeyihiinna kasoo guura gurya dhista waa idinku garab waa waa idinku garab istaagaynaa waa waa idinla riixaynaa waa idinla muxuu ahaaye raadinaynaa wixii xuluul oo la heli karo o dhan laakiin howlaan qof lahayn ma socoto horta hawsha waa inay qof leedahay si kastaba xarunta wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka ayaa loogu adeegi doonaa shacabka soomaaliyeed taasi oo loo baahi qabay